aragti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii toddobaadkan waxaa igu martiya dor raysa cabdi boqore oo qaabilsan xanuunada guud dor raysa cabdi waxa ay ka shaqaysaa cusbitaalka cali sabiix ee dalka jabuuti waxaana su-aalo la xiriira xanuunada guud weydinaya qaar ka tirsan dhegaystayaasheenna oo iyagula soo xiriiray barnaamijka waana qaybtii koobaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa la yidhaha hooda cabdiraxmaan ismaaciil waxaan deganay magaalada hargeysa waxaan salaamayaa dhakhtarada si weyn baan u salaamayaa waxaan kala salaamayaa howlwadeenada idaacadda v o a studiyada washington su-aashaan dhakhtarada weydiin laha waxa weeyaan xanuunka almacaanka saameynta leeg buu u leeyahay hooyada uur kale iyo calaamadaha lagu garto waayo horta waxaan oran lahaa hooda aad bay umahadsan tahay maadaama hal caafimadeedka keegiya ka bulshadaba ay ka welwelayso waayo dad badan baana wacyi u lahayn amba kas u lahayn inay alcaafimadoodkooga ay doondoonaan marka haddaan jawaabta su-aasha u gudbo waxa weeye macaanku waxaa lagu gartaa waxyaalaha u horeya lagu garto waxa weeye kaadidoo kugu badata adigoo xitaa biyo badan aanan cabin habeenkii in shan bad in shan jeer ka badan inaad ka kacdid hurdada ood kaniifka gashid taasi waa kow ha labaad afkaa ku engegi haraadana go-ayn yaa mar waliba ku hayn qofku oomanaan inkastuu biyo cabo caagadii biyo isdaba siday haddana haraadku kama go-ayo ka saddexaad waa daal joogto ah wuxuu qofku dareemayo xitaa isagoo aroortii hurdada ka kacay yuu la kacayaa daal sidii qof soo shaqeeyo oo kale marka waxa weeyaan qodbaha waaweyn ee lagu garto inuu qofku macale amba uu kaga shikii karo inuu xanuunka macaanka leeyahay haddaan usoo gudbo hooyada uur kale ee macaan kale markaa macaanku noocyo badan buu leeyahay taasi waa nooc macaanka kamid ah waa nooc la hal wadaagtaa uurka waana nooca macaanka aan odhan karno anagu ina laga bogsan karo oo u iman karoon islaanta mar aliya markay uurka leedahay markay dhasho kabacdina ay ka bogsan karto so waxyaaba ay ku garan karaan amba lagu garan karo qofku waa waxaan soo sheegnay kaadidoo kugu bata haraadkoo kugu bata daalka iyo qofkoo dareemo inuu jirkiisii wax ka dhacay inkastuu cuntadii iska cunayo si fiican bay islaantii uurka lahayd ama haweeneydii uurka lahayd ay u cuntaynaysaa laakiin miisaankeedii inuu naaqusmay yay arkaysaa oo wade waa waa wax iyada baraarujin karaya waxaana u imaado iyaga ugusii taa ugusii siyaadsan lugaha olola luga ololka iyaga kusoo horeeya amba dhulku ha qaboobayo amba ha kullaado amba ha soo maydhato amba iyanaa soo maydhan amba ha socsocoto amba iyanaa socsocon labada lugoodba olol laga geliya waa xalwoladan xaajadiiriye minnesotaan joogaa ditooraytada waxaan su-aali lahaa waxaa waaye cudurka oo maxaa lagu gartaa seen maaragtay lagu gartaa inuu qofka uu markuu igu dhaco seen ku garan karaa ditoorayta oo aan inuu dhikar yahay asaga crosolkaas ma isku halbaa ma xiriir baa ka dhexeeya taasaan rabay inaan su-aalo ditoorayta bismillahi raxmaan raxiim taa waxaa lagu garan karaa qofka waxa u yimaada madax xanuun joogtaa oo kala go' lahayn waxaa labada dhagood baa buuxa sidii muraaxad amba gaadi shan shan gaadi kaga rakiban yahay labada dhagood oo kale ayay noqdaan qoorta ama margiyada u dhacdhacaya curuuqda jirkaa wada xanuuna qofka aroortii markuu kacana sidii wallacii oo kale iyuu matag u yimaadaa calooshiio faaruqa iyuu qofku rabaa inuu masoo matago marka waa madaxa xanuunaya madax xanuun aadoo de labada dhafooroo aada u xanuunaya u faaraya waa labada dhagood oo xiimaya waxay ku leeyihiin ina mooteer laygaga rakibaan moodaya guud labada dhagoodba aada iyo aan caadi ahayn baa baxaya aan caadi ahayn baa baxaya marka waa waa waxyaabaha noo keenaba dadkoo nagu yidhaahda waxaasay ahaye maxay yihiin markaasaan dee aan qorna waa dhikarki weya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa faadmo cabdi iminka khaasad ahaan sida loo adduunka loo ogyahay wadanka africa qaaradda africa ubadkii waxay naga qaadeen nafaqadari bay naga qaadeen cunto xumay naga qaadeen waxaan jeclaan lahayn inay nooga jawaabaan docteeradu inay saan u anaku haddaan hooyo nahay inaan saan uga hortegi lahayn nafaqadarada ubadka yaga doctoresa risa aadnooya ku mahadsan tahay su-aashay noo soo gudbisay marka dagaalka yaga u badanan iminka halkan ka wadno waxa weeye nafaqadarida iyo ubadka si loola dagaalami lahaa sina u saamey marka horta hooyooyinka waxaan baaqaan ujeedinayno waxa weeye hooyada iminka dhashay ilmaha inay naaska ay siiso ay wax kala siiso naaskaun inay ka joojin taasi waa kow talabaada ilmuhu hooyada ilmuhu ka weynaade caanana u helen cadna ayna u helen ee baadiyaha ay la joogtay waxaa jirta hay-ado iminka u taga oo cunooyin iyo caaniyo u geeya baa jirta haddii ay saweydo waxaan ka dalabnaa bulshada inay soo barakacaan ee imaadiin magaalada ugu dhow tuulooyinkay degan yihiin say uga helaan cunooyinkooga iyo caanahooga ay uga helaan laakiin ilmaha yar nafaqadaradu waxay ugu daran tahay waa markuu soo dhasho ilaa intuu saddex sano gaadhayo marka markuu soo dhasho waxaa lagaga badbaadin karayaa oo quraasi waa naagta weeyaan hooyadu waxay tidhaahdaa maadaamaad adigiiba cunayn wax fiican sidee buu ilmaha naagta kaaga jaqin maya hooyadu hadday shaaxii cabayso biyo ay cabayso xitaa caanihii naagku isu samaynaya ilmuhu jaqitaanka caanaha hadduu badiyo caanuhu isaga isu samaynaya waayo waa maskaxdii waxaa kontroolaynaysa caanahan samiirkooga ay kusoo dhacaya naaska hooyada marka hooyadu inay naaska uga biin ilmaha yar waa inay siiso si joogta ay u siiso taasaa ka biin karaysa ama ka badbaadin karaysa ilmaha nafaqa darada intaasna waxaa ku dhandhegaysayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiye toddobaadkana waxaa marti igu ahayd dr rayiisa cabdi boqore oo qaabilsan xanuunada guud kala shaqaysa cusbitaalka cali sabiix ee dalka jabuuti